Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Puntland Cabdisamed Maxamed oo ay weheliyaan xildhibaan iyo wasiiro ka mid a maamulkaasi ayaa dhagax dhigay mashruuc dhisme iyo dayactir loogu sameynayo kuliyadda tababarka ciidanka booliska ee Carmo. Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Puntland Cabdisamed Maxamed ayaa ka warbixiyey muhiimadda loo dhisayo kuliyadda tababarka ciidanka booliska ee Carmo.
waxaa ilaahay subxaana wa tacaala mahaddii ah maanta inaynu dhex joogno akademiyadii soomaaliyeed ee booliska ee carmo oo muddo labaatan sano ku dhow ka hor laga dhisay een, deegaankan aynu haddeer joogno ee carmo Ee, waxaa inoo muuqda dhismihii xilligaa la dhisay oo gabow uu ka muuqdo laakiin weli ee, lagu shaqaynayo Een, waxaa inoo muuqda dhul ballaaran oo u baahnaa in qaybaha dhiman laga laga dhiso muddaannu waxaanu ka shaqaynaynay ama aanu raadinaynay inaannu kuwa horoo dhisnaana aanu u helo dayactir kuwa cusub oo baahidu keentayna inaannu dhismo u helo ilaahay subxaana watacaala mahaddii waxaa ah maantay inaynu gacanta ku dhignay oo ku guulaysannay hadday dayactirkii tahay iyo hadday dhismihii qaybtii kala noqon lahaydba inaynu hellay waxaan halkan uga mahad celinaynaa dowladda ingiriiska dowladda jarmalka iyo euda Eh, sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka wasaaradda amniga iyo booliska oo iyagana nagala shaqeeyey hawsha tani sidaa quruxda badan inay u dhacdo Een, projectigii la oran jiray joint police program oo project aad wax looga faa'iidaysto soomaaliya oo dhan puntland aanu si gaara wax uga faa'iidnay akademiyadu waxa ay ka mid ahayd een, ama ay xarun u ahayd projectiga meelihii ugu badnaa oo tababarada lagu bixinayay oo cilmada lagu diyaarinayay bay ahayd xubnaha ka qayb galay dhagax dhigga dayactirka loogu sameynayo kuliyadda tababarka ciidanka booliska ee Carmo ayaa bogaadiyey.
koobaad ee dayactir lagu sameeyo waxaan aad uga mahad celinaynaa mashruucan eh, wasaaradda amniga dowladda puntland iyo guud ahaan intii ka soo shaqaysayba eh, ugu horreeya madaxweynaha puntland Een, waxaan leenahay maantay waa maalin aad u qiimo badan maanta maalin aan sugaynay bay ahayd maalin noo farxadaysan weeye sida guddoomiyaha uu noo sheegay siddeed iyo toban sano ka bacdi maanta waxaa halkaan ka hirgeli doona haddii ilaahay raalli ka dhigo dayactirkii kuliyadda ciidanka booliiska soomaaliyeed oo carmo oo ah lafdhabarta ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu si guul iyo farxada noogu dhammeeyo kuliyadda ciidanka booliiska soomaaliyeed ee carmo dayactirkeedii siddeed iyo toban sano kadib farxad weyn bay noo tahay waxaan rajaynaynaa in dayactirkaas uu noqdo mid manficiisu uu wakhti dheer qaato waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka amniga madaxweynaha dowladda puntland
waxaa laga joogaa siddeed iyo toban sano maanta ayay fursad u helaysaa in dib loo dayactiro taasi waxaa iskale ammaanteeda een, siyaasadda dowladda puntland oo hogaaminaya madaxweyne saciid cabdulaahi deni siyaasadda wasaaradda amniga oo hogaaminayo wasiir cabdisamed maxamed gallan iyo siyaasadda booliiska puntland oo waddada ay qaaday ay tahay in la tayeeyo booliiska puntland